walaalsamakaab aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay degmada aaldheer iyo deegaanada la xidhiira runtii aad ayay u xasiloon yihiin waxaa ka jirta xaalad nabadgelyo oo la isku hadlay karo aad u wanaagsan oo runtii ay ku diirsadeen dadka deegaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhibaato ku hayeen qolooyinka nabaddiidka ah ee dadka dhibaateeyey laakiin nasiib wanaag arrintaasi waxaan uga mahad celinaa allah subxaana watacaala kasuko ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda deegaanka oo isgarabsanaya ayaa ka xoreeyeen isku dayadii ugu dambeeyey oy isku dayeen inay degmada dib ugu soo laabtaan si ay dadka ugu dhibaateeyaanna runtii waa ku hingoobeen dhibaato culus ayaa ka soo gaartay waa ilaa ayaa hadda dadka deegaanka waxay soo sheegaan maalinba meel laga soo helayaa qoryo ay ka tageen iyo meydadkoodii intaba sidaas daraaddeed allah subxaana wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey jabkaasi kabacdi inay ka fogaadaan meelaha degmada iyo u dhadhow dhammaanba inay ka fogaadaan ayna runtii adag tahay inay xataa mar kale isku soo dayaan marka dadkii magaalada deganaa iyo dhaqdhaqaaqyada kale kadib markii magaalada lagala wareega al-shabaab xaalkooda waa sidee nolosha caadiga ee degmadu sidii ahaa jirtay nimankan dhibaatada wada intay ku noolaayeen ka hor sidii ahaa jirto nabdooneed ayay ku soo noqotay waxaa furan goobaha ganacsiga waxaa furan goobaha waxbarashada kafeteriyada maqaayadaha meelaha lagu caweeyo ayaa furan waa magaalo jawgeedu aad iyo aad u qurux badan yahay bal aan laga dareemaynin in muddo ah meel lasoo dhibaataynayo muuqaalkeeda malaha maanta markaad aragtid sida ganacsiga u socda iyo gaadiidka dhan walba ka socdee isaga gooshaya gobolada ee busteejada u noqotay kuwaxa marka imaanaya hardheere iyo gobolada kale ee ku dhadhow intaba marka degmadu waxay u muuqataa degmo runtii aysan ka dhicin dhibaatooyinkii dhowr iyo tobankii sana ay kusoo haayeen marka degmadu sidaasay xaalkoodu wanaagsan cabdiraxmaan saaka waxaa maalinkii saddexaad gelaya imtixaanka shahaadiga dugsiyada soomaaliya ee sanad dugsiyeedka laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan gobollo badan oo dalka ayuu ka socdaa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya degmada ceeldheerna waxay ka mid tahay meelaha muddo dheer kadib imtixaankan uu markii ugu horreysay ka bilowday ama ardayda ay ka gelayaan kadib markii kooxda al-shabaab laga saaray bal waxaad nooga warantaa ee dareenkiina ku aadan imtixaankan laga gelayo ceel dheer iyo sidoo kale e muddada uu idinka maqnaa walaal adeegan runtii oo xilligan ku soo aaday xilli xasaasi ah oo aan la filaynin inay ka suurtageli karto laakiin alla mahadis dadaalkii la bixiyey iyo xilligii maamulka lasoo magacaabay oo runtii iyagana juhdi badan aan ku bixinay inay arrintaasi suurto gasho kadib markii laga fogeeyey qolooyinka khawaariijta ah runtii waxay uga dhigan taha dadyowga ku dhaqan degmada ceelada iyo deegaamada la xidhiira maalin taariikhi ah oo xusid mudan oo soddon iyo saddex sannadood ka bacdi ay nasiib u heleen in degmooyinka qaarkood oo xilligan aan xur ahayn ama qaarkoodba la xoreeyey aysan nasiibkaasi yeelan marka maalin weyn ayay nooga dhigan tahay gaar ahaan baxda waxbarashada ay ka mid yihiin saddex sano ka bacdi inay noqdaan ardardi ugu horeysay ee imtixaanka shahaadiga ee dowladdu qaadaysa ee nasiib u yeeshay waa arrin gaar oo runtii baal dahaba geli doonta taariikhda degmada cadaan
dadka deegaanka marka siday u arkeen imtixaankaas inuu soo gaaro muddo dheer kadib
wallaahi waxay ahayday runtii waxay u arkeen arrin lagu farxo oo xilligan weliba aysan filaynin laakiin dadaalka iyo juhdiga la bixiyey iyo dowladda siday ugu heelan tahay in adeegaasi gaarsiiso meel kasta oo ammaan ah oo laysku hadlay karo waxay ka dhigan tahay arrintaasi arrin dadka deegaanka runtii ay aada ugu farxeen waxayna ku suurto gashay bacdallaahi in ay magaaladu noqotay magaalo nabdoon oo lagu aamini karo in imtixaanka lagu qaado ay tagaan saraakiil ka socotaa dowladda dhexe ay tagaan diyaaradihii qaadayay hadday ahaan lahaayeen maxaan ku idhaahdaa saraakiishii imtixaanka ilaalinaysay ku qaadaya intaba meel nabdoono intaasba lagu aamini kara ayay noqotay sidaas ayayna ku suurta gashay allah subxaana wa tacala kumaasan dadka deegaankana waxay uga dhiganta runtii maalin ka mid ah maalmaha taariikhiga ee ku weyn dadka degmada ceelada iyo deegaanada la xiriira hadda degmada al-shabaab ayaa laga saaray oo muddo ay gacanta ugu jirtay dib u soo kabasho ayay ku jirtaa marka ka maamul ahaan iyo weliba bulshada deegaanka maxaa rajaynaysaan ama aad tiigsanaysaan kadib markii al-shabaab laga saaray degmada waxaan rajaynaynaa in dhammaan adeegyada asaasiga ah iyo nolosha dhammaan waxyaabaha bini aadamka adeegyada bulshada asaasiga waa inay dib u bilaaban doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa in hay-adihii maxalliga ahay kuwa internationaalka intaba ay dib u bilaabi doonaan howlahoodii hadday ahaa leed arrimihii bini aadamnimada iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha horumarinta intaba inay dib u bilaaban doonaan dhowaan ayaan rajaynaynaa qaarkoodna dhowaanba halkan ayay noogu yimaadeen oo sarbay ka sameeyeen marka waxaan rajaynaynaa in xaaladdu ay kasii rayn doonto maalinba maalinta ka dambaysa sida haddaba ay ku socoto insha allahu tacala arrintaasina waana suurtagelaysa dhowaan in